نهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقامة هذا كانوا باب باب واية في الاستقامة استقامة أما توسنانتا ee lagu toosnaado diinta ilaahay ayuu baab u yahay istiqaama waxaa la yidhahdaa kelida mufradkeeda hadii lasoo qaado istiqaamatu linsaani ay luzuumuhu lilmanhaji lmustaqiim waxaa waaye qofka haddii waa istiqaamo la yidhaha hal shay inuu ku toosnaado uusan laazimin macnaha jidkaas uu ku socdo manhaj ama nidaamkaas uu ku socdo qofka inuusan ka leexan istiqaama saasaa la yidhaha macnaha waxaad baleenkaas adiga marka kuu degsan inaad toos ku ahaato aadan ka leexan marka istiqaama meelo badan ayaa looga hadlay ilaahayna qur-aankiisa uga hadlay nabiga ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yihi nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii uu la hadlaayey qaala allahu tacaala ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yihi fastaqim toosnow nabi maxamedow kamaa sidii umirta lagu amray sidii lagu amray nabi maxamedow toosnow marka nabigeyna caleyhi salaatu wasalaam haddii la yidhi nabi maxamedow diinta rabbigaa iyo jidka manhajka ilaahay kuu dejiyey ku toosnow oo ha ka leexanin macnaheedu marka waa garan karaysaa arrintu waxay noqonaysaa arrin la shadiidiyey maxaa yeelay diinta ilaahay oo manhaj kuu ah manhajkaas ku toosnow mar kitaabka qurdubiga tafsiirka ou soo qaadanayo ayuu wuxuu yihi nabiga calai slat slaam cefre ayaa kasoo baxday nabiga waxaa ku tiilay dhinaca dhafooradiisa jirkiisa o dhan dilaad ku fiirsho toban iyo toddoba cefro garka iyo timaha masinta dhan isku jirta nabiga toban iyo toddoba cefraa ku jirta weligiis ka badan ma uusan yeelay marka cefradii markay ka timiday ayaa saxaabta qaarkood la yaabeen mugaasoo wuxuu yihi shayaba isnii huudun suuratu huud ayaa cefre iga keentay suuratu huud ayaa cefre iga keentay maxaa yeelay amar weyn ayaa nabiga la siiyey oo layihi toosnow sidii lagu amray sida lagu amray macnaheedu marka waxaa waaye haddaad in libirtigeed ka leexatid macnaheedu sida lagu amro maaha sidii lagu amray ku toosnow waa arrin aada u adag oo rabulciza uu leeyahay ee nabi maxamed lagu leeyahay marka famaa baaluka marka biummatihi ummadiisa muga maxaad ku qiyaasay adigoo qof caadi ah ee nabiga weliba ilaahay cismo uu siiyey oo waxyi uu kusoo degaayo oo shay yar haddii waxun ka ishkaal galaan ama waxun ay yimaadeen oo iska madmadow galaan maaragtay waxyi kusoo degaayo haddii la yidhi toosnow oo diinta ilaahay ku toosnow bal adiga maxaad qiyaasaysaa adigoo ay suuro gasho in ama kuftino kaa timaado ama anba aqoon ulahayn ama cid inta gacanta kaa hayso meel heblo waa ku gaftee meel heblo waa ku toosan tahay aan ku dhehaynin ee kitaabkaas ilaahay inta lagu soo dejiyey maaragtay waxa awaamirahoo lagu yihi ku toosnow sida nabi maxamed la yihi adigana marka waa lagu yihi maxaa yeele waxaa la yidhahdaa awaamirta nabigayna la siiyo caleyhi salaatu wasalaam imaamu qurdubi markuu tafsiirkiisa soo qaadanayo meel kastood ku aragtiduu yihi qur-aanka yaa ayuha nabiyu ama yaa ayuha rasuul waxaa loo dan leeya huu yihi ummadiisaa loo dan leeyahay maxaa yeelay waxaad kasoo qaadaa markii nabiga la leeyahay yaa ayuha nabiyu itaqi llaaha walaa tudic alkaafiriina walmunaafiqiina nabiga waxaa la yidhi ilaahay ka baq oo ha raacin munaafiqiinta ee gaalada jidkooda ha raacin marka nabi maxamed oo laog yahay inuu isagu dadka diinta islaamka ugu yeeraayo haddii alla ka baqin amar looga dhigay macnaheedu marka maxay imaanaysaa ummadiisu marka maxay tahay in la yidhaha idinka laydin jeedaa marka nabiga la leeyahay yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtumu nisaa markaad haweenka furtiin nabigana waxaa waaye haweeno badan oo fura ma jir marka waxaa waaye haddaad haweenka furtiin yay lafdiga kudhac u haya nabiga keliya maahine ummadiisa qasidka ku tahay marka haddii nabiga la yidhi fastaqim toosnow kamaa umirta sida kaasoo ilahayna muuminiinta ula hadlay ilahay wuxuu qaala tacaala aayad kale wuxuu ku yihi suurat lfusilat wuxuu ku yihi ina aladiina duulkii qaaluu yidhaahdeen rabbunaa anaga rabbigayni midkina barbaariye oo anaga rabbi noo ahay allah dadkay yidhaahdeen ilaahay baa rabbi noo ah oo ilaahay baan u hogaansannahay yidhahdeen uma mugaas ka bacdi istaqaamuu ku toosnaadeen manhajkaas ay degsadeen oo ah maxay tahay ilaahay ayaa rabbi noo ah oo ilaahay ayaan u hogaansannahay oo jidka ilaahay ayaan maraynaa mar hadday yidhaahdeen macnaheedu marka maxay noqotay ku mugaas kabacdi uma mugaas kabacdi istiqaamuu ku toosnaadeen dadka duulka saas laga helay tatanazalu waxaa kusoo daadegto calayhim almalaaikatu malaaigta ayaa nuzuulan bacda nuzuulin kusoo degayso oo maxay tahay cinda mawtihim mar alla markay dhimo tegaan malaaigta ilaahay kusoo degayso malaaigta raxmada kusoo degayso kulligood markay u yimaadeen maxay leeyihiin an laa takhaafuu inaadan baqina oo waxa idinka horeeyo mawd gadaashiisa maxaa idinku dhici doono arrintu say naqon doontaa ha baqinina wixii aad kasoo tagteenna walaa taxzanuu hana ka tiiraanyoonina waxaad kasoo tagteen wa abshiruu bishaaraysta biljannati janna ku bishaaraysta allatii tii ku bishaaraysta kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwa loo yabooho markaas markii ayaga la yidhaahdo waxay idinka dambeeyeen ha ka baqina wixii idin wixii idinka horreeyeen ha ka cabsanina wixii idinka dambeeyena ha u tiiraanyoonina waxay imaanaysaa mararka qaarkood in xataa uu kusoo dhaco qofka muuminka ilmihiisi iyo dadka uu ka tegay qaraabada iyo hawsha ou hayjare markaasaa ilahay malaigta ilahay waxay ku leedahay naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya ay annagaa naxfadukum xafadadkum annagaa idiina xafidiin kuwa idin xafidaaya oo idin dhowraayo oo ahalkiina dhowraayo oo siday ahaayeen ku ilaalihayo annaga ah naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya owliya waa taqaaniin waa qofka gargaaraha ama ku xariiriya fi lxayaati dunya iyo wa fi laakhirati aakhirada ba annagaa idiin ah walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday duulka yidhe macnaha in ilaahay ayaa noo rabbiya ee ku toosnaaday ayaa laga hadlaye markaasi waxay malaigtu leedahay walakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa ay dhaarta jannada dhexdeeda waxaa idinkugu sugnaaday maashay ayaa idinkugu sugnaaday tashtahii anfusukum naftiinu ay ishtahayso walakum waxaa idinkugu sugnaaday fiihaa jannada fiidega ama aakhiro rilada oo macnaha ilan jannadii baa jirta aakhire waxaa idinkugu sugnaadeen maa taddacuuna waxaad idinka sheegatiin wax allaal waxaad sheegatiin oo aad jeclaatiin ayaa idinkugu sugnaadeen nuzulan martiqaad isagoo ah martiqaad nuzul waa martiqaad isagoo martiqaad ah nuzulkaasoo min gafuurin raxiimin rabbigii dembiyaalka dhaafa ee raxmada badnaay xaggiisa martiqaad idinkaga ahay marka martiqaad xagga rabbi ayaa idiin sugnaaday marka maxay kutusaysaa maqaamka saasa laakiin maxaa ka horeeyo istiqaamadii iyo jidkii lagu sheegay adiga ma ku toosan tahay waa jidkaasu ma ku toosan tahay waa marka istiqaamadu waxay yidhahdeen culammadu qaarkood waxay yidhahdeen marjicul istiqaamata ilaa amrayni istiqaamadu laba meel keliyaha ka timaada sideedana ay u naqanaysa asalkeedaba maxay tahay sixatu liimaani billahi wa itibaaci maa jaa bihi rasuulullahi sala alay slam waxa waaye istiqaamada dhan oo lagu sheegayo in iimaan kaamila laga helo itibaac kaamila lagaaga helay manhajka nabiga alayh slat slam sunadii nabiga inaad si dhaba uraacdo ilaahayna si dhaba u rumayso intaas waa istiqaamada laakiin ayadia maxay kaa tahay inaad saxiix ay kuu tahay oy saxiix kuu taho aysan kaa kala qalloocnayn oo macnaha ilaahayaan rumaysana qaybkiis kale toodna waxa waaye daraftaan ka wataa inaysan jirin ilaah xagga ilaahnim inaan cidila wadaagin amarkiisa inaad qaadatid waxau kaa reeba ad ka reebtoontid macnaha in dhinacaasi iimaanka waxaa ilaahay xaggiisa ay ka yimideen inaan shaki kaaga jirin iyo wax allaala waxay nabigu la yimiday nadka ama naftaan taadaa ha jeclaato ama culaysa ku aatee inaad raacdid oo ay wax allaala waxayba nabigu la yimiday naftaan taadaaba inay jecesha oysan kaba leexanin midaas waa marka haddii taas lagaa helo istiqaamada lagu sheegaa taas waa waxay yidhahdeen culamada caarifiinta waxay yidhahdeen alfu istiqaamatin alfu karaamatin khayrun min istiqaamatin waaxidatin waxay ahayd lafdiga isdaafiye istiqaamatun waaxidatun khayrun min alfi karaamatin lafdigan isdaafiye waxa waaye hal istiqaamo qofka inuu istiqaamo kaamila laga helo ow ilaahayna rumeeyo jidkii nabigana ou ku taagnaado oo istiqaamadaas diintii islaamka dhab oo ugu taagan yahay kun karaamo lasii waa ka qayban doonta maxaa yeele karaamo kastee lagu siiyo karaamo waxa waaye waxa lagaa daahiriy karaamadu marka waxa waaye shay mucjize camal aho adiga qofka mar laga daahiriy laakiin macnaheedu ma aha qofkaan inuu kaamil ugu wada taagan yahay diinta waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu qalad ka dhaco in mararka qaarkood zalla ka dhaco in laga xoog badsho in shaydaan kuusoo gambado oo mararka qaarkood kusiiyoba xataa istimaarta karaamadan adiga kaa daahirta adoo kale maba jiraba qofka marka u isdhigtaba qofka u isdhigtaba marka waxaa waaye dadka caalimeynta waxaa lagu yaqaanaa hadday iyagu ay naqdaan maarata dadka istiqaamadii ee shareecadii islaamkii ku toosnay laba boqol qofoodoo buditaan keliya u joogto laakiin aan shareecadii aqoon u lahayn waa ka khayr badan yahay maxaa yeelay ninkan diinta islaamka uu ku toosan yahay aqoonna oo u leeyahay ummadiina oo uwacaayo maxuu ku kasbana iyo ninkaan cibaadaysana waxa uu cibaadada ou kasbanaayo naftantiisa keliya u kasbay laakiin kan caalimkaas ee dadka diinta ugu yeeraayo ama diinta ilaahay ku socdo ee asaga iqtidaal lagu samayhayo ee jidkiisa iyo manhajkiisa lagu daysanaayo meelo qofooda marka barnaamijkiisa aa ku tooso weyso meelo qofooda ku tooso weyso laakiin ninkan keligiis cibaadaysay khayr waaye laakiin naf- naftiisa u anfaca naftiisa u anfaco ayrkiisa kale marka asaga hawluma gudin ayrkiisa kale uma gudin marka maxaa fiican istiqaamadu marka maxay tahay wax allaala wixi ilaahay la yimiday inaad rumaysid maxaa soo gelaa marka diinta islaamka dacwadeeda aad soo gelaysid inaad dadka ugu yeertid maxaa yeelay inaad dadka dadka diinta bartid inaad adiga baratid inaad ku camal fashid marka kulligeed manhajkii islaamka oo idil ayaa soo gelaya sayidina cumar ayaa marka lafdigaas oo kale istiqaamada ka shekeeyey wuxuu yidhi alistiqaamatu an taquuma cala almri wannahyi walaa turawiqu canhu rawgaana saclabi wuxuu yihi istiqaamadu waxaa waaye inaad amarka ku toosnaatid wixii ilaahay ku amray wixii lagaa reebay inaad ka reebtoonaatidna oo aad ku toosnaatid laakiin sida dawacadoo kale adan gadgadoomin dawacada oo kale adan gadgadoomin dawacada waxaa lagu yaqaanaa jidta hadday mara ufiirso xataa caadi uma socoto marba dhinacay u socotaa waxaa lagu yaqaan waxaa waye dawacadu waa gadgadoon badan tahay marka inaad sida dawacada adan gadgadoomin oo berigoo kale aadan ahaanin maaragtay nin cibaado badan cawada haddana macsi ku dar beri aad marka dhinacba mar inaadan aadin marka cumar bin khadaab bal fiiris oo kelmada u cabare marka suurad kaleetood ilahi wuxuu ku yidhi suurat axqaaf waqaala tacaala ilahay suuraddaas wuxuu ku yidhi ina aladiina duulkii qaaluu yidhaahdeen rabbuna allahu rabbigayna waa allah rabbiga annagana barbaarshay ee aan u hogaansanahay waa allah uma mugaas ka bacdi istiqaamuu ku toosnaaday macnaa manhajka ilaahay ku toosnaaday walaa khawfun kuwaas maarata cabsi maysan ahaanin calayhim korkooda walaa hum ayaguna maysan ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyo kuwa tiiraanyoodo ulaaika duulkaas aan sheegayno oo wanaaggaas la yimideen asxaabu ljannati jannada asxaabteedii waayo khaalidiina xaal ay yihiin kuwa ku waaraayo fiihaa jannadaas dhexdeeda jazaan abaalmarid bimaa kaanuu yacmaluuna wixi ay camal faleen oo wanaaga oy la yimideen abaalmarid ilahay ku abaalmarihayo alxadiidu alawal xadiidkii koobaad mar weyn waa kii laga wariyey can abi camrin ayaa laga wariyey waqiila waxaa la yidhahdaa abi camrata ayaa laga wariyey ninka la yidhaha sufyaan ibnu cabdillaahi ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan iriyow yihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qul lii aniga ii dheh fi lislaami shareecada islaamka dhexdeeda waxaad iigu tidhaahdaa qawlan hal oraah ii dheh hal kelma ii dheh laa as'alu aanan weydiinaynin canhu xaggiisa qowlkaas xaggiisa ama islaamnimada xaggeeda aanan ka weydinaynin axadan hayraka axad adiga hayrkaada kelmad aanan qof kale aanan weydinaynin ee hal kelimaa oo diinta islaamka iiga filan igu dheh bal fiir waxaa lahay diinta islaamka o dhan iisoo gaabi oo nabiga yidhi oo weliba hal kelma iiga dheh cid kalena aanan weydihin su-aal aada u weyn diinta islaamka o dhan nabiga muxuu ku jawaabay alay sala slam bal u fiirso qul wuxuu yihi dheh aamantu billaah ilaahan rumeeye dheh ilan diinta islaamka o dhan maxay tahay ilaahan rumeey uma astaqim intaasna un ku toosnow iimaankaas aada sheegatay oo aada tiri ilaahayaa rumeeyey ku toosnow maxaa yeelay ilaahan rumeeyey maxaa ka dhalahaayo kitaabkiisaad rumaysa rusushiisaad rumaysa wax allaale wixii ilaahay ku amraad rumaysa wuxuu kaa reebay inaad ka haraysaad rumaysa ballanqaadkaas marka ood ilaahay waa rumeeye aad tiri ku toosnow intaas haddii lagaa helo diinta islaamka waxba kale kaama maqan diinta islaamka wax kale kaama maqna waxaa waaye marka maxay noqotay nabiga calay slat slaam waxaa la siiyey jawaamiculkelim kelimada kooban ayaa ilaahay ku tafadulay nabiga waxyaabaha maarata miisada khaaska oo la siiyo lixda oo maarata u yihi nabiyaasha kale lama siinin ayay kamid tahay jawaamiculkelimkan kelimadow ku dhaha diinta islaamka o dhan kuu koobi karo kelmad keliya ku leeyahay nabiga alay slat slam laga yaabo culummada hadday fasiri tagaan intahaaka tufu qaadayso maxaa yeele kasoo qaad ilaahayaan rumeeyey ilaah meeqa macnaa kasoo dhalaha maxaa kasoo dhalaha ila waxa waaye diinta islaamka oo idil ayaa ka wada dhalahayso marka maxaa lagaa rabaa marka uma astaqim ku toosnow nabiga kelmada yiri bal arag rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyay xadiidkan waa saxiix wa can abi hurayrata xadiidka labaad marwiyan waa kii la wariyey can abi hurayrata abi hurayra laga wariyey radia allahu tacaala canhu allaha ka raali noqde qaala wuxuu yihi abi hurayrata qaala rasuul llahi sala allahu calayh wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi qaaribuu dhadhawaysta wasadiduu dadaboola oo macnaha meel walbaba owda wacmaluu camal fala oo waxa waaye diinta islaamka waxaa laydin amray ku camal fala inahu shaaniye lan yanjuu ma ma koro ma koriyo axadun axad minkum idinkiidin kamida bicamalihi qof idinkiidin kamida camalkiisa ma nabadgelihayo oo camalkan kaadaa ma ku gaarsii kariyo inaad maaragtay naarta ka fakatid oo aad jannada ku geshid camalkan kaadaa meel kuma gaarsii karo kuma fawzi kariyo kuma fawzi karo qaaluu markaas saxaabtu waxay yidhaheen walaa anta yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow xataa adiga camalkan aad samaynaysid oo maaragtay sida dhabta adigu toosnaata ilaan ayagaa markaas waxay u fahmeen camalkan kiinaa ma fiicno ma gaari kara manzilada markaas maxaa caqligu usoo degdegaa adiga camalkaada waa toosan yahe walba adiga camalkaada muxuu qaada ma macnaha adiga nabi ow adigana miyaadan xataa camalkaada usan ku qaadayn nabiga muxuu ku jawaabay walaa ana anigana camalkayga ima korihaayo ilaa an yatakamadaniya allahu inuu ilaahay igu dhareeya maahine soomaalida ku adag waa inuu ilaahay igeliyo ya ya soomaaliga inuu ilaahay igeliyo gasha ayaa loo isticmaala kamada ama ilaahay ugu marasheeyo seefta waa taqaaniin maxaa la geliyaa gal ma la geliyo galkaas marka maxaa la yidhaha marashaa looga dhigaa marka kelmada afsal soomaaliga horan kuu sheego an yatakamadaniya inuu ilaahay igu dhareeyo ama dhar iga dhigo oo igu marasheeyo soomaalidaan ka dhigno markaas an yatakamadaniya ama ilaahay igeliyo oo gal iga dhigo seefta sida galka loo geliyo kale inuu ilaahay igeliyo muxuu geliyaha biraxmati raxmad oo minhu asaga xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad asaga xaggiisa ka ahaaday inuu ilaahay isiiyo marka almuqaaribka waxaa la yidhahdaa alqasdu aladi laa guruwa fiihi walaa taksiira qaaribu war meel walbaba mutawasidka dhigto wax walba soo dhadhaweysta wax walbaba soo dhadhaweysta oo macnaha markaa diinta islaamka aada ku camal falaysiin kasoo qaad waxaad rabtaa inaad cibaado samaysid cibaadada aada samaynaysid yay kula tegin oo taxtigayay kaa tegin oo mararka qaarkood yay ku hilmaansiinin waajibaadka saaray shay inta la tagtid shayda kale ku hilmaansiinin ilaa cibaadada lafteeda waxay kaa rabtaa inay dhexdhexaad ahaato haddaad tidha kasoo qaad ilaahay inta oo maarata loogu dhawaado maxuu jecel yahay sujuud sujuud dacwadooda kuwada jira haddaad tidhaahdo waxyaaba kalaad dayaco haysaa ilahay marka maxay naqatay aqrabu maa yakunu aqrabu maa yakunu alcabdu min rabbi wahuwa saajidun tiyaa tagtay waxaa tiri qofka addoonka goorka ugu dhawaan badanya maxay tahay waa markuu ilahay sujuudiis ku jiro cawadana maa sujuud galahata waxaa suuro gasha marka waxyaaba waajibaad ah inaad ka tagto adoo marka cibaado ku jiro marka guluwiyaad samaysa guluwiyaad samaysa maxaa yaad ka soo qaad waxaabad ka timiday salaadan aad gelaysay ayaad cibaadada inta ku dheeraatay ay salaadi kale kaaga tagtay mali waxaa tiri marka aniga dikriga ilahay anba ku jiraa waan ku mashquul dikriga ilaahay midna waa muqayad midna waa mudlaq meeshii lagu xiray haddaad dhaafsiiso maada ku xadgudbin ilan mihii loogu talagalay haddaad tiraa waa dhaafsiiha waa ku xadgudubtay haddaad taksiir samaysana ood ka gaabiso ilaa maxaa la rabay salaada arkaanteeda todoba rugniyaa laga sujuudaa todobadii aad shan ka sujuud labaad ka tag afaraad ka sujuudda saddexaad ka tag ama waxaa way sujuudiba kuma idmanaan maadan samayn waa gaabisay marka labada maalbayaan lagaa helin qaarib mugal samayso oo dhexdhexaad sameeyo arkaantina la imow hana ku xadgudbin arkaantina la imow hana ku xadgudbin diinta islaamka harta inaad barato waxaa rabtaa mutacalim harta inaad noqoto maadaama aada mutacalim tahay haddana ha samayninoo waxyaabaha xuquuqda ku saaran ha dayicin kaba soo qaad waxaad tidhahdaa xaasaad leedahay ilmana waa leedahay ilmi irsaqooda waxoodii aa dhaaf markaas waxaad tiri aniga waxaan u jeestay cilmigaan u jeestay islimahaadi iyo risqigaadi oo kafaalada waajibka kugu ahaay qof u qomeyn uma jeeday markaasaad waxaad xujo ka dhigatay anigana wax ka khayr badanaan haaya da waajibaad ka tagtaye tacalumkan shareecada islamka waxay kaa rabtaa inta waajibaadka inaad baratin markaad firaaqa hayso waata sayd cumar yidhi waxaad maarata cilmiga baratiin intaadan mas-uul naqanina intaadan mas-uul maxaa yeele dad mas-uul naqatin waxyaaba badan oo takalufaada ku saaran oo markii la arka aadan khayaar ulahayn shalay waxaad khayaar uleh adaan beriga ku saarayn maanta cawad markaad guursatid shalay kuma saarayn gabadha masruufkeeda cawad masruufaa ku qor maharaa ku qor manaa waxyaaba badan waxaa jirta shareecadu markaad kan aad aadid kan kale inaadan ilaalisa adan lagaa rabaa marka wax walba dhexdhexaysa oo ha ku xadgudbinin wasadiduu marka istiqaamo la imaado sidaadka waxaa waaye owda meel walba wixii looga baahnay ku asiiba meel walba wixii looga baahnay ku asiiba kasoo qaad meel xaqa looga baahanya in laga sheego ayaad iyo tagtay aada waxaad aragta dadkii oo baadil ku jiro ee xaqa sheegaya waxaa tiri dadkaan ayaga baadilkooda waxagama gelina dikriyaan gala hadda adiga cibaadaad ku jirtaa waa la hubaa laakiin maxaa cibaadadan aada ku jirta ka khayr badan munkarkan aad reebaysa shay shayba meel oodow leeyahay macnaha maqaam hadda lagu macsiitaa tagtay waxaa taa inaad iskaga cibaadaysana hadda hata haddaad awoodi karto dadkan inaad ka reebto haddaadan awoodi karin walba adiga inaad munkar ka dhaqaaqdo haddaadan mihi ka dhaqaaqi karin qalbigaadan ka goosan waxyaaba waxaa jirta waxba waxbay ka ooleysan yihiin waxba waxbay ka ooleysan yihiin marka waxa waaye kasoo qaad salaadii subaxaad jirta salaadii sunaha iga tarkaa tiri fajr marka jamaacada salaadii waa jikaaxay markaasaa tiri maya ana salaad jamaaca ma geli karo sunadayda ii daray sunadan aad ordaysa waajibaad ka tagohaysaa shayga mahu u baahan yahay ku dabool shayga sadidka waxaa la yidhaha daboolid waa shayga maha oo u baahan yahay ku dabool maxaa yeele waxaad kasoo qaadaa meel hadda ay qaado duleelkeed ay dabooli karto haddaa tiraa barkinaan ku daboolaya barkintaana jeexa maana mahma daboolmayso mahma daboolmayso haddaa tiraa fartaan ku daboolaana hadee mihi waa duleeshaa weligaa makuu daboolmayso shayga waxaa lagaa rabaa cibaadadu maqaamka ay leedahay inaad ku wado istiqaamada lagu sheega waxaa waaye maqaamka la joogo inaad ilaaliso wuxuu yiri sayidina cali mar uu ka sheekeynayo qof idinka idin kamid a maqaam la tuhmaysay uusan istaagay marka kasoo qaad meel baa munkar lagu hayo markaasaad adoo ag jooga lagugu yimid qofka kuu yimaada ama ku arka kow maxa waxa kuma inta maha joogta inay maha munkar ku hayso haddaan lagu arkin adoo dadka ka celiyahay laakiin markaad adiga ku cudur daaratid may dadkaan aha iyagaa munkar ha anigu iskala jooga caqligu ma keenaayo ma lagu dhahiraayo waxaa lagaa rabaa shaygu maqaamkau leeyahay inaadan dhaafsin inaadan dhaafsin marka sadidku waxaa waaye inaad ku dabooshid shayga waxa albaabi karo shayga waxa albaabi karo inaad ku dabooshid marka culimadu waxay yidhahan istiqaamadu luzuumu daacati illaahi mar walba inaad daacada ilaahay aada laazimaysid waa macnaha marka haddaad manhi ku jirtid oo dad wax ka reebaysid ilaahad adeecdi markaad dadka wax faraysid ilaahad adeecdi mugaad adiga cibaadaysiisid ilaahad adeecdi mugaad dikri sameynaysid ilaahad adeecdi manaa shay kastood ku jirtidba waa inuu ahaadaa istiqaamada lagu sheegaayo inaad ilaahay rasuulkiisa adeecdi ilaahay rasuulkiisa inaad adeecdi marka kelmaddu marka waa gaaban tahay laakiin waxa ay la imaanayso waa diinta islaamka oo kaamila diinta islaamka oo kaamila waayo marka inaadan kana dayicin kana aadan qaadan ku kalena aadan ka tegin ku kalena aadan kuxadgudbin marka waa nidaam isla socda wahiya jawaamicu lkalimi wahiya nidaamu lumuuri wabilahi tawfiiq waxa waaye marka sidaas ayay naqonaysaao waa nidaam isku toosan istiqaamada shiiqa kelmadda waa soo gaabshay kitaabka oo aayadaha qur-aan iyo axaadiisa keeni lahayd laakiin jumlo kaamila oo kugu filan wa jumlo kaamila oo kugu filan wa maxaa yeele adiga maxaa lagu abuuray inaa ilaahi adeeco ilaahay adeecitaankiisa ku toosnow kelmad ka dambaysa ma jiraan kelmad ka dambaysa ma jiraan ayagaasaana marka kusana waa yahay baabun fi tafakuri fi cadamati makhluuqaati illahi tacaala haadaa kanu baabun baab waaye fi tafakuri in lagu tafakuro fi cadiimi makhluuqaati illaahi makhluuqaadka ilaahay cadamadooda iyo weyninkooda iyo sha'nigooda iyo umuurahaas waxyaabaha ay yihiin inaad ku tafakurtid iyo wa finaa'i dunyaa adduunyo baabi'itaankeeda adduunyo inay baaba-ayso finaa waa wax ibr naqahayo baabi'itaankeeda iyo wa ahwaalil aakhirati aakhiro walbahaarkeeda iyo dhibkeeda howlka jiro howl waxaa la yidhahdaa shiddada mugaas jirto aakhiro shiddada jirto inaad ku fikirtid iyo wasaa'ili umuurihima labadoodaba umuurada ku saabsan adduun iyo aakhiro amuurta ku saabsan inaad ku fikirtid maxaa kalood ku fikiraysaa wa taqsiiri nafsi naftaantaadaa qasriga ay samaynayso oo wixii laga rabay aysan u wada qumaynin xaqa qiyaamiha inay taqsiir samaynayso iyo wa tahdiibihaa naftaan sidii lagu toosi lahay tahdiib waa macayn sida maarata looga dhigi lahay wax fiican oo wanaagsan sida nafta looga dhigi lahay iyo wa xamlihaa nafta in lagu qaado cala istiqaama istiqaamo lagu qaado waa lafdiga oran soo marayn iyo kitaabkan isku baab istiqaamo macnaa in daacada ilahay lagu qaado nafta inaad ku xambaartid daacada ilaahay sidaas oo ayuu kitaabkan u baab yahay waqaala allahu tacaala ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yiri qul qul nabi maxamed waxaa ku tidhahdaa inamaa acidukum inamaa in kala maahine acidukum waa idin waaniha biwaaxidatin hal mas'alo keliya idinku waaniha hal mas'alo keliya ayaa idinku waaniha aayaddan waxaa ka horeysay aayada badan oo ka horeeyay nabiga yidhahdeen waa majnuun mugaasa waxaa la yidhi waa kay ku isjirjaan markaa nabiga waxaa la yidhi bal waxaad ku tidhahdaa hal kelima keliya dhah hal kelima keliya aan idinku waanihaa dhah kelimadaas maxay taha an taqumuu lilah inaad ilaahay dartiisa istaagtiin liajlillaah macnaha markaad horta hawl ku dhaqaaqaysiin ama fikira ama kelmad dhaha ama ficil sameeya waxa horta idinku intaadan dhaqaaqina ka hor ikhlaas waxaaad u dhaqaaqaysiin inay lilaahi yihiin oo macnaha aad ka run sheegaysiin maxay ahaata marka aad run sheegaysiin mathna idinku ama laba laba ama wafuraadaa keligiin marka horta asho- shaqo aad qabanaysiin shaqada intaadan qabanina ama laba laba ahaada ama keli keli ahaadee horta ilaahay dartiisa shaygaad qabanaysiin qabta mugaas kabacdi maxaad samaynayseen uma tatafakaru markaasaad fikirtiin haddaad ilaahay dartiisa aada u fikirtid oo waxa intaadan dhihin waxaan maxay naqanayaan ikhlaas ilaahay dartiisa oo hebelaa ku yiri iyo hebelaan jecelaha iyo hebel shada saasa u yiri hadalkaan mau egyaha iyo hebel waqtigiisa waxaan ma qaadi karaa iyo aadan ku darin ra'yi qofkiisa aadan ku darin ilaahay dartiisa shayga aad fiirsin jiraan xog kulaya sawiya adoo ilaahay dartiisa ujeedo markaas maxaad garanaysiin uma tatafakaru maa bisaaxibikum min jinnatin waxaad ogaanaysa nugaas inaan saaxiibkiina aan wax jinuuna ku jirin nabi maxamed wuxuu idinla yimid inaan wax jiniya ku jirin oon xumaano ku jirin laakiin maxaa idinka horeeyo horta caqliga aad ku fikiraysiin iyo qadaritaanka nabi maxamed aad qadaraysiin iyo waxa aad ka fikiraysiin horta lilaahi ha ahaadaan qof walba wuxuu samaynaa aysan lilaahi ka ahayn macnaheedu maxaa imaanaya qofku wuxuu samaynaa haddaysan lilaahi ka ahayn khaladaadkiisaa badana macnaha shay kasta ee aadan ilaahay dartiisa ula jeedin marna maqaan magaasiif marna maqaan magaasiifa haddaad rabtid cibaadada kan ugu fiican badi caween maan cibaada usoo jeed adoon cibaadadaas ilaahay dartiisa ula jeedin maqaam ku gaari mayso tii kugu soo noqoto waa cilmiyaan barahaadhe cilmi kasteed barato ee aadan ilaahay dartiisa liajlillaahi aadan u wadin meel ma gaarsii kartid dacwaan wadaadhe diinta islaamka o dhan marka uu yeer microphone qaado internetka o dhan gal adduunyada dhan kulligeed gaalaya muslim ha ku wada dhagaystaan dacwada dadka ilaahay ugu yeeraysid haddaysan lilaahi ahayn qof ma ta'siirahayso warka unaa kaa tegaya warka kaa tegaya kala sooqaad lacagaad cawda bixisay sadaqaad bixisay dadkaanoo idil qofka sakrigaa waa la jecel yahay inay ku jeclaadaan shaygaan haddaadan ilaahay dartiis u samaynin wabaala kugu noqonaa kaa ka shalaydu noqonaa ciddaas shala sadaqadaad siisay ayaa dadkuu nacaysa oo kugu qaylaysa ayada ayada waxaad arkaysaa kula collaysamayso haddaad adiga shareecadda islaamka walaxaan ilaahay khaali ka ahayn aada damacdid inaad meel ku gaartid cadaabuu kugu noqonaa wuxuu dhihi jiray ninkuu dhihi jiray fudayl bin ciyaad oo imaam shaafici sheekiisa wuxuu yihi ma kana lilahi daama wastamara wama kana ligayr illahi ilmaxalla wanqadaca wuxuu yihi wixii ilaahay dartiisa loola jeedo waa daa'imaan waxaan ilaahay dartiisa loola jeedinna waa daba go-aan marka waxaa waaye makhluuqan ilaahay markaad ku fikirtiin laakiin aysan kaa ahayn barnaamijku ilaahay dartiisa kaba sooqaad geologiyaana lagaga sheekeey cilmi saansaa lagaga sheekeeyey saan waayo qofka baniaadamka jirkankiisa dhuunta intay martaa hilibka inta maraa kan inta maraa saanis ku cabir bergoona dad wadwadid cilmi badan kama gaaraysa laakiin muggaad ilaahay dartiis ula jeeda afkan yaa jeexa ilaahay ha u jeex dareenkan yaa sii waxa intee ka yimida waxa aad laakiin ku fikiraysid adoon xataa cilmi saanis ka qaadan ilaahay dartiis hadaa ujeedid xataa cilmiga waa lagu sahla cilmiga waa lagu sahla shaygu haddausan ilaahay dartiis ahayn waxaasi ku samay tafakurka marka eed makhluuqaadka ilaahay ku fikiraysid naftaantaadaa oo saafiya oo aan shawaa'ib ku jirin haddoon maaragtay macnaha wax dheehaayo aysan ku jirin aad ku fikirtid maqaam waxay ku gaarsiiyeysaa wax xaqiiqaay ku gaarsiiyeysaa shayga xaqiiqadiisa ilahay ku gaarsiiyaa marka aayadaha soo socdoo dhan ayaa tafakurka lagaga sheekaynaa بسم الله الرحمن قال الله تعالى إلى القرآن كيس كير سورة البقرة إن في خلق سورة العمران إن في خلق السماوات سمايالك أبور كود إيا والأرض دولك أو دولك إيا عرك أبورتان كيسا إيا واختلاف الليل هبينك اسخلاف كيسا إيا والنهار هبينك إنو اسخلاف آي أو مر ديراها مر قابها ما أنت مر أي ديراها مر أي قابها ما أي كرشها ما أي قبوتها لآيات على موين كسبا يجي لكن كسبنا هذين liuli lalbaabi dadka caqliga leh cid kasta uguma sugnaanin cidda caqliga leh ugu sugnaatee dadka caqliga leh ee caqligooda ou saafiga yahay ayay ugu sugnaadeen ma aladiina duulkii ulul albaabkiyaa laga bedelaa aladiina duulkii yadkuruuna allaha ilaahay xusaayo maxaa yeelay macnaha markay shaygan ku fikirayaan ay ku cibro qaadahayaan rabbi ay xusaayaan oo mar walba ay xusan yihiin dikriga waataan dhahnay waa u kala baxaa saddex in qofku qalbiga iyo lisaanka uu ilaahay ka xuso inuu qalbiga keliya ilaahay ka xuso inuu lisaanka ilahay keliya ka xuso maqaamka ugu fiican maxuu ahay inuu qofka carabka iyo qalbiga ilaahay ka xuso midka ku xiga maxuu yahay in qofka qalbiga keligiisa u ilahay ka xuso marka qalbigaadi oo nadiifa markuu qofkan ilaahay xusaa ama asoo carabka iyo qalbiga كعصا دو شيغان كفكر ولا هبينكاس مر ويناها مر قابها مر قبوبة مر كليل بدن مر سان نقنا وحان حيهم أو إلهي درتيس وير جيدو حقيقة وقالة وأكرا وحان وح اسكي من ذلك سنعين وح اسكي من ذلك لكن قفوا مركوا أهل العقلية إلهي درتيس نوع ولا جيدو فقال الذين يذكرون الغواية إلهي درتيس ولا جيدو أو الشيء أو سمينا ذكرك قلبك أو كحصة أيو إخلاص أي كتا أي تندي دلكاهين قياما حاليهم كوا تاغن وقعودا حاليهم كوا ففديا وعلى جنوبهم مركاس أي إلهي حصايان أيغو تاغن أما أيغو فديا أما أيغو دينا عجيفو ويتفكرون فكران مركاس أي إلهي حصايان حدنا فكران وهم يقول فكران في خلق السماوات والأرض ملك إيا عرك أبو كون أي يكون فكران مركاس محاو صوبحايا حقائق فربضا حقائق فربضا صوبحايا مركاس وحيلين ربنا ربنا ما خلقت ما لن أبورن هذا مثلا الجيد أو هرتيد يالو إلهي وما لن أبورن باطلا باطل دل وما لن أبورن وحيار كي مدي ما يسمعان وحول جيد لك اللي يوان سبحانك إلهي وزيقان النزحة فقنا عذاب النار مركز وقفنا على إلهي توقع وحول له إلهي العذاب كذا نقدر عليه مركز آي مانا إخلاص آي مانا فهو سورة مركز الشكينا سورة أعلى سورة بحسمه ayaa waxaa ku jirta tafsiirkeeda ibnu kasiira oo soo qaadanaa zamankii nabiga calayhi salatu salaam ayaa nin gadaca kaga jiifta reer baadiyaha isagoo buurkiisa jiifa markaasoo ahka fiish xidigayow arkay wixiioo isdaba joogo keligiisa u ahay waa fiish wuxuu waxaan oo korkayga maraayo aa iska yimide caqliga ma keeni karo waa inuu saanac jiraaho markaasuu nabigu yimid markaasaa la yidhi maxaad ilaahay ku rumaysay mugaasu wuxuu yidhi anoo ratigayga iyo la joogaan iska fiish ahka fiishow markaan fiirsho waxaan ogaado waxaan wax iska imaan kara inaysan ahayn waxaan wax iska imaan kara inaysan ahayn ay yihiin wax maaragtay saanacow ka dambeeyo caliim mid cilmi low ka dambeeyo marka maxay kutusaysaa qofku marka hadduu ilaahay dartiisa isagoo u fikiraayo xaqiiqo gaara sida ilahi qur-aankiisa meel kale ku yidhi afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasan dhulkan waxaan abuurro dhan ma dheer u malaysa inaan faraad iyo maaragtay falbarasha aan u sameyn ilahay meel kale muxuu ku yidhi suuratu صار مركو إلى كشة كنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا باطل ما أنا نبورا ذلك ذنب الذين كفروا لكن تاسوك الأيام ملايو هو قال لها ملايو مركز ورسقال حيو كلية مطورة ذا أبو سوى سيمي ذا نجويدا دوكا عرض سيمي ذا مطورة ذا سميت ضريعة ذا سميت إليه إليه هروب شغل ذلك ذنب الذين كفروا هو سبحان ملايا ليلي هو قال لها ملايو دوالي قف مسلم أمو مركز حداد إلهي درتي سوكا كتب waxaad gaaraysaa xaqaa'iq fara badanaad gaaraysaa marka meel kale ila wuxuu ku yidhi suurat lacla wuxuu ku yidhi suurat lhaashiya afalaa yanduruuna miyaanay fiirinaynin ila libili geela miyaysan fiirinaynin kayfa sideebaa khuliqad loo abuuray wa ila asamaai samada miyaysan fiirinaynin kayfa sideebaa ruficad loo kor yeelay wa ila aljibaali buuraha miyaysan fiirinaynin kayfa sideebaa nusibad loo qotomiyey loo taagay see macnaa dhulka loogu qotomiyo ilaa dhulkan waxaad u qabtaa bacaad camal isagoo ah ayaa dhulkan lagu qotomiyo marka waxaa waaye wax dhulka ku jiro oo aan kasoo baxaynin waa ilaal arli dhulka miyaysan fiirinayn keefa sideebaa sadexad loo laariyey sidee loo fidiyey fadakir nabi maxamed oo faani waani inamaa anta adiga wax kale miihide mudakirun mid wax waaniyaa tahay adigu dadkan waxaa leeyahay xaqa u sheeg kii waansamaaya isagaa maaragtay imaanaayo laakiin waxaa leeyahay waxa waansamaaya waa midka mudakirkaa adigu wax kale ma ihid maalka ilahi wuxuu ku yidhi suuratu yuusuf dhexdeeda afalam yasiruu fi lardi fayanduruu dhulka miyaysan socon ee maysan fiirfiirin waxyaabaha ikhtilaafaadka waxyaabaha isdhaadhaafayo miyaanay fiirinin marka tan istiqaamada iyo sii hore iskuma dheera waxay kutusaysaa makhluuqan ilaahay haddaad fiirfiirisid ee aad kor iyo hoos u fiirisid waa kugu filan tahay ilahi wuxuu ku yidhi suuratu wazaariyaat wafii anfusikum afala tubsiruun naftankiina miyaadan fiirin naftankiina miyaadan fiirineen waa kugu filan tahay waxaan maqlay sheekaan la yidhaahdo sheekh cabdi cumar ayaa wuxuu yimiday maalin masaajidka shariif abow khudbada jimcaad xamar waxaa u marka hore lagu duka jaray shariif abow iyo xamar weyne maarata masaajidka jaamacadda xamar ayaa lagu duka jaray labadaasaa ugu badnaayeen culimada waaweynna waxay jeclaayeen inay labadaas tagaan marka masaajidka uu maalin khudbaa jimcaad yimiday ayaa waxaa yimiday nin la dhihi jiray sheekh ibraahim sheekh maxamuud ow cumar waa sheekh saciid sheekh ibraahim shiiqiisi waa sheekh cabdullaahi cali gureygaan hadda joogo oo axaadiis akriyo shiiqiisu shiiku si ahay ama wuxuu ahay tilmiidka sheekh cali male waa ninka yidhi bukhaariga lafdan wa macnan aan uxakisanaa min kulligiis sheekhaasa ku sheekh sheekh ibraahimkaas sheekh ibraahimka marka dabiibna waa ahay caalimna waa ahay masaajidka uu ka yimiday oo aayadahan dadka ku wacdiyey wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna aayaddaasuu soo qaatay marka sheekh cabdi cumaraa ka sheekeeyey qisada waxaan soo qaaday aayaddaas bal cibaarada ku jirto markau sheekeeyo sheikh wuxuu ku dariyey wuxuu yihi warneyahow waxaad u fiirsatiin uu yihi ilaahay wuxuuna dhahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna aayaddaasaan fasiraha wey naftaan bini aadamka howey ee jasadka ay ku dhex jirta hadda maanta ay nooshahay waxay ka kooban tahay wey lix shay oo laba kamida aysan is-ogoleyn isdiidayaan wuxuu ilaahay isugu keenay uri maqaarkan iyo jirkankiisa biyo iyo dhiig ilan jirkankaadan iskula jiraan biyona waa ku jiraan dhiigna waa ku jiraan biyo iyo dhiig weel iskula shubaday ilaa meeqa saaca isku jiri karaan ma isxamili karaan hilib iyo biyona meel iskula rid meeqa saaca isku xamili karaan ma isqaadi karaan waxaa ku jirta laftaan taadaa laftaada subagaa ku jirta subag iyo biyo markii jirkiiba iskula kaa jiraan subag iyo biyo balla iskula daadeen meeqa saaca isxamili karaan waxaa ku jirto naftaan taadaa maskaxdi oo ka samaysan burqo yar yara haddii biyo lagu taabto maxay noqonaysa il nibirsigeed maskaxdu qaado inta la egoo kale biyo hadday taabtaan waa fasaada maskaxda taadaa wamaca dalik haddana wax isdhibaa ma jiraan intaas wuxuu yiri maxaa ilahay ku kala ceshoobay bal wuxuu yiri cibro qaata shacabdi cumar marka dadka safka ugu horeeya fadhiyo iska ooya oo wuxuu yiri ilaahayaan ku dhaartay kitaabada tafaasiir ilaa soddon kitaab ka badan isu marooyo inaanan saas ugu soo fahmi karno waa xigmo ilahay ninkan gelshoobay وفي أنفسكم أفلا تبصرون بركان نفسا تعالى لبا اللب اسكوه آه إله مقام اسكوكها لبا اسدبي سمجران لبا اسدبي سمجران إنسان كو عدو كرستا عنق مقو علوشة هويد اسكجر محان نفقوه عنق مقو علوشة هويد اسكجر إسلام تقليكو دعما ولما ضع يدلو حالي سواء فقسين إسلام تقليكو دع لهاي عنق جان إنو كن نقونا يجكلي سنقونا عنق جان مكة دشنا إسلام تعانا كايمانا caanaha ka imaa islaanta dhiig ku dhici maayo waa naadir naag la nuugaayo oo dhiig ku dhacwaa naadir culammadu waxay shilmaamaan saaniska biyihii ka dhala dhiigga dhala lahaay inuu nafaq ahaan isu bedelayo dhiiggana maxaa loo gahay inuu sun yahay marka maxaa la yidhahdaa ilaahay sun irsak ka dhig shiikh marka kasoo qaata sir markaasuu sheekh cabdi cumar wuxuu yaab wuxuu yiri wallaahi inuu yiri mas'aladan kitaabay ku qoranta shaygan kama akhriyo waa xigmo ilaahay siiyo xigmo ilaahay ka fahamsiiyey diinta macnaha wuxuu isu fahmay isagoo shiiku dabiib u ahay dhibigii ou yaqiinay iyo aayadihii qur-aanka was aqli anaa caqliga bini aadamka haddaad idiga fiirsatid cilmi adiga aadan heli karin aad helaysaa laakiin waa shardi goorma waa muggaad ilaahay dartiis u fikirayso ee aysan ahayn arrinku laalaab aysan ahayn marka adigu qofaa ku yiri iyo ulajeedaa laga leeyahay iyo cilmi saaniska hirib saasuu yiri saana la yiri aayaddan qur-aanka aayadda ku rakib iyo qofkan caqligiisa waa inuu aayadda qur-aankaa raaco ma aha aayaddu inay qofka caqligiisa raacayso aayaddu ma aha taktar waxa uu soo sheegay iyo barnaamij ay iyagu sugaan inay raacayso waxay aayaddu sugtaa taktarku raaca marka waxaa waaye haddaad saas u fikirtid ilahay xaqiiqa ku gaarsiinaha ilahay xaqiiqa ku gaarsiinaha dhulkaani akan uga kasii badi marka kulligood fiiri geedkan oo u jeeda hadda qoyan ay ilahay dab ka soo saaray geedaha dabka intaa laga keenaa matkaha waxaa la yidhaha laba qoraya la isku xuga dabaa ka dhex dhalana intay ka yimideen geedkaana qoraya waa u jeednaa marka waxyaabaha saas oo kale sooda wax caqligeenu keeni kara maa waxaan caqligeenu keeni kara maa laakiin maxay imaanaysaa haddaad ilaahay dartiis u fikirtid xaqaaiq fara badan ad gaaraysaa marka sidau ilahay yiri afalam yasiiruu miyaanay socon fil ardi dhulka korkiisa fayanduru aysan fiirin wa fil baabi baabkaana waxaa waaye aayaatun kasiiratun aayado fara badana ku jiraan axaadiisana waxaa kamida alkayisu waxaa caaqil la yidhaha man daana nafsahu caaqil waxaa la yidhaha ninkii naftantiisa xisaaba xadiidkan darajadiisu ma weyna oo waxa waaye waxaa la yidhaahdaa waxbaa laga sheegaa munqadac iyo waxbaa la yidhahdaa maaragtay siladiisa ma weyna laakin axaadiista ducafada ahoo lagu camal fala ayuu kamid yahay imaamu tirmidi ayaana wariyay marka alxadiid waxawaay xadiiska laftigiisa waxawaay dirarkiisa alkayisu caaqil waxaa la yidhaahdaa man daana nafsahu ninkii naftiisa xisaaba oo wacamila u camal fala lima bacda almawti mawt waxaa ka dambeeya qofkii ku camal u camal fala ninkaasaa caaqil la yidhaha alkayisu kayis caaqil waxaa la yidhaha man daana nafsahu wacamila u camal fala lima bacda almawti waxa mawt ka dambeeya qofkii ku camal fala ninkaasaa caaqila wal axmaqu axmaqna maxaa la yidhahdaa man tabaca nafsahu hawaaha naftantiisa ninka hawada daba dhiga watamanaahi cala allahi alamaaniya ilahayna khayr badana ka rajeeya ha yidhaha sidii diila beana isagoon camal falayn oo wixii ilaahay faray ousan fartoomayn oo haddana wuxuu leeyahay ilaahay baari waayo ilaahay kafuururaxiim waayo xaqiiqa waayo ilaahay kafuururaxiim waayo laakin shadiid ciqaab muusan ahayn hadan oo waktigaan u leeyahay kan kalena muusan lahayn marka hal xabakiyo ka soo qaatay kii kaloo iska dhaafiya mugdi sida ilaahay ku leeyahay dhinac kale waa ka soo qaadi maxaa yeelay aayadaha qur-aanka way isugu jiraan waciid iyo shadiid suuratu markii alxaj laga sheekeynayo alxijra waxaa waaye nabda cibaadiya anii ana algafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim marka maxay kutusaysaa cadaabkuna waa adag yahay ilahayna gafuur raxiim waa yahay laakiin labada soo qaad ceeri hal xaba ha soo qabsanin hal xaba keliya ha soo qabsanin wallahu subxaana watacaala aclam أحسنت جزاك الله خيرا آه، السلام